bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa isniin toddoba iyo tobanka bisha tobanaad sanadka labaatan lix iyo toban ku soo dhowaada wararka ugu waaweyn raadiyo muqdisho aroornimada saaka ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu soo dhoweeyey madaxa iyo baarlamaanka galmudug tallaabadii dimuqraadiyadda ahayd oo ay xubnaha aqalka sare ee u matalaya galmudug ay ku doorteen sidoo kale guddiga federaalka hirgelinta doorashada dadban ayaa waxa uu soo dhoweeyey xubnaha aqalka sare u matalaya dowlad goboleedka galmudug oo ay si nabadgelyo ah ugu guulaysteen wasiirka wasaaradda beeraha soomaaliya ayaa waxa uu ku baaqay in siyaasad midaysan laga yeesho wax soo saarka dalka si loo dhiirigeliyo dadka beeralayda ah taasi oo horseedi karta in uu horumaro wax soo saarka dalka doorashada madaxtinimo ee hirshabeelle ayaa waxaa lagu wadaa in saacadaha soo socda ay ka dhacdo magaalada jowhar ee xarun u ah gobolka shabeellaha dhexe xilli xalay la soo gebagabeeyey khudbadihii murashaxiinta oo dhammaantoodba xilka madaxweynenimo ee hirshabeelle isu sharaxaya wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq mudane xaydar al cabaadi ayaa waxa uu shaaciyey in uu bilowday duulaanka milatari ee ka dhanka ah kooxda i s i s oo looga saarayo magaalada mowsil oo ah magaalada labaad ee dalkaasi ciraaq ugu weyn
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada f m ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka redio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu soo dhoweeyey madaxa iyo baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug tallaabadii dimuqraadiyadda ahayd oo ay xubnaha aqalka sare u matalaya maamulka galmudug ay u doorteen warkaasi oo faahfaahsan iyo hadalkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa inoo haya maxamed macalin xasan madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa soo dhaweeyey madaxda iyo baarlamaanka galmudug tallaabadii dimuqraadiyad ahayd ay xubnaha aqalka sare u matalaya galmudug ku doorteen iyo gaar ahaan inay laba habeen ah u doorteen aqalka sare oo ah tallaabo hore lagu qaaday hanaanka doorashooyinka dadban ee sanadkan labada kun lix iyo tobanka madaxweyne ayaa yidhi waxaan marka hore u hambalyeynayaa xildhibaanada baarlamaanka galmudug doorashadii ay ku doorteen xubnihii u matalayay aqalka sare ee jamhuuriyadda soomaaliya sidoo kale madaxweynaha iyo dowlad goboleedka galmudug iyagana wadatashi kadib u gudbiyey baarlamaanka xubnihii u tartamayey inay ka mid noqdaan aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa si gaara u bogaadiyey dowrka haweenka ee baarlamaanka galmudug usoo xulay aqalka sare islamarkaana u hambeliyey haweenkii ku guulaystay doorashooyinkii ka dhacay magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaar ku ah dowlad goboleedka galmudug waxaan hambalyo gaara u dirayaa zamzam daahir maxamuud iyo jawaahir axmed cilmi oo noqday labadii dumar ee ugu horreeyey ee loo doorto inay ka mid noqdaan aqalka sare ee dalka waana taariikh cusub oo soomaaliya u bilaabatay madasha wadatashiga qaranka waxay horey u go-aamiyeen in ugu yaraan boqolkiiba soddon xubnaha labada aqal ay noqdaan dumar sidaa daraaddeedna waxaan soo dhaweyneynaa sida dimuqraadiyadda ah oo ay baarlamaanka galmudug u soo xusheen laba haween ah oo ka mid ah sideedda xubnaha aqalka sare ee matalaya deegaanada galmudug ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha ayaa kula dardaarmay dowlad goboleedyada kale inay sidaasi oo kale xubnaha aqalka sare usoo xushaan oo aan baarlamaanada dowlad goboleedyadana aan ka codsanaynaa in ay matalaada haweenka ee aqalka sare ay soo xushaana haweenka soomaaliyeed waa geesiyaal u istaagay nabadeynta iyo horumarka dalka waxaana hubaa in ay door wanaagsan ka qaadan doonaan dardargelinta horumarka dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ugu dambeyntii ugu baaqay dhammaan shacabka soomaaliyeed inay door muhiim ah ka qaataan doorashada labada kun lix iyo tobanka oo ay dowladda dowlad goboleedyada guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ay kala shaqeeyaan inay doorashooyinka dib u dhicin islamarkaana u qabsoomaan sidii loogu talagalay
dhinaca kalena qoraal ka soo baxay xafiiska guddiga doorashooyinka ee muqdisho ayaa waxa uu u qoraa sida tan muqdisho lix iyo tobanka oktoobar sanadka labaatan lix iyo toban guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban oo marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano g f h d d waxa uu soo dhoweynayaa una hambalyeynayaa dowlad goboleedka galmudug oo ku guulaysatay in ay soo door in ay soo doorato siddeeddii xubnood ee u matalayay aqalka sare ee baarlamaanka guddigu waxa uu ku ammaanayaa galmudug sida uu usoo buuxiyey qoondadii haweenka ee aqalka sare iyadoo saddexda xubnood ay laba ka mid ah ay yihiin haween guddigu waxa uu ugu baaqayaa dowlad goboleedyada puntland iyo koonfur galbeed in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u soo doortaan xubnihii u matelayay aqalka sare guddiga feder- guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban g f h d d waxa uu ka codsanayaa dowlad goboleedka jubbaland inuu soo buuxiyo shuruudaha magacaabista aqalka sare inta aan la qaban doorashada aqalka sare guddigu waxa uu hoosta ka xariiqayaa in ilaa iyo hadda hanaanka doorasho ee sanadka labaatan lix iyo toban si habsami ah uu dalka oo dhan uga socdo wasiirka wasaaradda beeraha soomaaliya ayaa waxa uu ku baaqay in siyaasad midaysan laga yeesho wax soo saarka dalka si loo dhiirigeliyo dadka beeralayda ah taasi oo horseedi karta in uu horumaro wax soo saarka dalka iminka ka jira
waxaan aad iyo aad ugu baraarujin lahaa ummadda soomaaliyeed siyaasi iyo muxuu ahaa mid beeraley ahba inaan ogaanno ilaahay inuu ina siiyey dhul barwaaqo ah ilaahay inuu ina siiyey dhul bini'aadamka qofkii arkaba uu la yaabahayo oo meel haddii hadda waa kan odayaashii ka warrame eh dhulkeenna in yar yar oo buuraha gooliska ah weliba dushooda mee dhagax yar alle mooyaane wadankeenna meel aan wax ka bixi karin ma jiro waxyaabaha adduunka ka baxa meelayna ka bixi waxaan oon ka bixi karinna ma jiro ayaan dhawid baa waxaa la ii sheegay nin baa wuxuu yidhi waxaan ogaaday geedkan zaytuunka la yidhaahdo oo shaamtaa uu hadda lagu sheego oo iska baxay keligii meel cidlaa iska baxay baa lagu arkay muxuu ahaa soomaaliya dhexdeeda waxaan aad iyo aad ragga annaga siyaasadda ku jira haddaana hadda ku jira aan ka baxnana waa dhinac baan kaga jiri doonaaye iyo kuwa soo socdaba in loo yeesho waddankan ilaahay khayraadka uu siiyey in siyaasad laga yeesho wasaaradihii khayraadka wasaaradaha soomaaliya maanta ma- dowladdan hadda annagu aan joogno kuwa ugu liita weeye baynamaa la rabay kuwa ugu horreeya inay ahaadaan caalamka waxa maanta lagu tartamahaya iyo dagaalka aad maqasheen iyo qubqacda iyo waxa socotana waa wax soo saar
kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda beeraha mudane axmed xasan gaboobe wasiirku waxa uu ka hadlayay munaasabad xuska maalinta caalamiga ah ee cunada adduunka waxaana uu sheegay in qof walba uu mudnaan ku leeyahay heerka uu ka gaarsiisan yahay wax soo saarka dalkiisa doorashada madaxtinimada hirshabeelle ayaa waxaa lagu wadaa in saacadaha soo socda ay ka dhacdo magaalada jowhar oo xarun u ah dowlad goboleedka hirshabeelle xilli xalay lasoo gebagabeeyey khudbadihii murashaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha maamul goboleedkan cusub ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe ay samaysteen oo loogu magacdaray hirshabeelle haddaba waxaa inooga warramaya cabdishakuur cali axmed saacadda markay maanta isku reegto kooda duhurnimo ama toddoba saac waxaa lagu wadaa in magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabelle si rasmi ah uga furanto doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle waxaa doorashadaasi ku tartami doona ilaa saddex murashax oo kale ah cali cabdullaahi cusuble cali caraale iyo sidoo kale maxamed cabdi awaare doorashadaasi markay soo gabagabowdo waxaa dhici doonta doorashada madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabelle oo iyana ay u sharaxan yihiin cali cabdullaahi gudlaawe iyo cali xasan taakoy murashaxiinta u taagan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabelle ayaa xalay waxay khudbad ka horjeediyeen baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle khudbadahooda waxay kaga hadleen waxa ay qaban doonaan waxaa mid walba uu kusoo bandhigay qorshaha ugu horreeya waxaana intooda badan ay midda koowaad ka dhigteen amniga oo muhiim u ah nolosha bulshada waxaa kaloo waxyaabihii ay murashaxiintu soo bandhigeen ka mid ahaa arrinta la xidhiidta dib u heshiisiinta beelaha dega labada gobol oo in badan ay dagaalo dhex mareen kacbayaasha dhaqaalaha soo celintooda iyo weliba dhismaha warshadihii burburay ee labada gobol ay caanka ku ahaayeen gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe ayaanu ballanqaadkooda meesha ka marneen murashaxiintu waxa kaloo ay ballan qaadeen in haddii la doorto midba midka kale uu dhisi doono wadooyinka isku xira muqdisho ilaa beledweyne howshaas oo u baahan dadaal aada u badan magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabelle oo maanta lagu wado inay ka dhacdo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka ayaa waxaa si weyn loo adkeeyey ammaanka waxaa magaalada xalay ilaa shalay galab laga dareemayay dhaqdhaqaaqyada la xidhiidha doorashada iyo murashaxiinta oo kala xodxodanaya xildhibaanada baarlam- baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle waxaana xalay aan loo kala waabarisan ololaha ay sameynayaan murashaxiinta haba u badnaadeene kuwa doonaya madaxweynaha iyagoo aanay ka marneen kuwa ku hoolan inay helaan madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabelle maanta duurkii marka saacadda ay ku beeganto kooda doornimo ayaa waxaa la geli doonaa doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabelle waxaana dadaalkooda iyo sida ay haddana u ololayaan xigi doonto doorashada tooska ah oo noqon doonto fardo la isku hayo la iskuma faaniyo cabdishakuur al axmed radio muqdisho jowhar
aad buu u mahadsan yahay waryaheenna wa- wararkii kale ee ka soo kordha een doorashadaasi een ka dhacaysa magaalada jowhar waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadeenna iyo wararka soo socda haddii allah awoodda leh uu ogolaado ciidamada xoogga dalka ee ku sugan gobolka hiiraan ayaa waxa ay soo bandhigeen dhoolatus military oo ay ugu diyaar garoobayaan sidii ay ula wareegi lahaayeen degmada ay ku su ama deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka al-shabaab ee dhowaan ay ka baxeen ciidamada dalka etoobiya warbixintaasi waxaa magaalada beledweyne inooga soo diray wariyahayaga halkaasi ku sugan cabdishakuur cismaan cali cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa maanta dhowlatus ay ugu diyaargaroobayaan sidii ay ula wareegi lahaayeen deegaanadii dhowaan ay banneeyeen ciidamada amisom waxa ay ku soo bandhigeen xarunta taliska guutada tobnaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee lamagalaay ciidamada dhowlatuska soo bandhigay ayaa waxa ay wateen gaadiid dagaal oo dhowaan dowladda soomaaliya ay ku wareejisay taliska guutada tobnaad waxaana ciidamadu maanta ay si rasmi uga howlgaleen gaadiidkaasi taliyaha guutada tobnaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee gobolka hiiraan korneyl tawane axmed guri ayaa waxa uu ka warbixiyey sida ay ugu diyaargaroobeen howlgalkaasi ballaaran
ciidamada xoogga dalka soomaaliyed ee hal- ee ay halkan ku sugan oo guutada tobnaad oo ay ku jiraan diyaargarow diyaargarowgaas oo looga go' leeyahay in lagu difaaco een, guud ahaan dalka gaar ahaan gobolkan annaga hadda mas-uuliyaddiisa ayna saaran tahay een, oo hadda meelo ay ciidamadii een, deganaa isaga soo guureen ayaan waxaan ugu diyaargaroobaynaa inaan een, buuxino meelaha een, ay ciidamada ka soo baxeen iyo inaan difaacno magaalooyinka waaweyn een, maadaama xid- xilligan doorasho lagu jiro oo la- laga yaabo in carqalado iyo wax isa yi- ay iska yimaadaan marka een, howlahaas ayaan uga go' lahayn een, een, abaabulka ciidanka aan iyo iyo diyaargarowga aan ku jirnay een, sidii loo sugi lahaa ammaanka qaranka een, guud ahaan gaar ahaan ammaanka gobolkan aan ku sugannahay een, ciidankeenu waa ciidan awoodo runtii een, guutada halkan joogto waa gu- guuto awoodo oo oo xagga oo geesiyiin ah oo xagga howlgallada ku fiican oo aan ugu tala een, mataqaanaa aan loo diyaariyo xagga tababarka iyo xagga qalabkaba ku filan inay gobolka difaacdo Ee, wayna difaaci doontaa waad arki doontaa haddii rabbi idmo Een, ama ha ahaato xilliga doorashooyinka xasaasiga lagu jiro een, oo kala guurka ah Een, ama ha ahaato guud ahaan difaaca waddanka iyo een, qaranka gaar ahaan hadda midka gobolkan aan ku sugannahay korneyl tawane ayaa sidoo kale sheegay in aan loo baahnayn in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ka howlgala gobolka hiiraan lagu tilmaamo ciidan dowlad goboleed waxaanu bulshadu ugu digay hadallada muddooyinkii lasoo dhaafay ay isla dhexmarayeen ee arrimahaas la xiriira Een, waxaan kaloon arkayay kuwa internetyo ku qorayo oo dhahayo een, ciidan maamuleed iyo ciidan saas war waxaas ma jiraan annagaa meeshaan ka ciidana ee gobolkan annagaa waajibaadka naga saaran yahay inaan difaacano ciidan kaloo gobo- ee, ciidan kaloo u baahan yahay oo qabiileed ama mid kaloo s- oo internet lagu qorqorayna uma baahno annagaa ku filan annagaa difaaci karno dee waana aragtaano indhihiinaan isku tusnay inaan ku filan nahay horena waa u difaaci jirnay Een, meelaha yaryarka hadda cadowga ka soo baxana oo tuulooyinka oo magaalooyinka waaweyn hadda cadow sida ceel cali iyo baalkina
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana wararka dibadda ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq mudane xaydar al cabaadi ayaa waxa uu shaaciyey in uu ka bilowday duulaanka militari ee ka dhanka ah kooxda i s i s oo looga saarayo magaalada mosul oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ciraaq master cabaadi oo duulaanka saqdi dhexe ee xalay duulaankaasi la qaadayo ka shaaciyey telefishinka qaranka ee dalka ciraaq ayaa waxa uu sheegay in la gaaray saacaddii la sugayey ayna soo dhowdahay guul aada u ballaaran hubka culus ayaa waxaa laga maqlayay deegaanada u dhow dhow magaalada mosul ciidanka ciraaq iyo booliska dalkaasi ciraaq oo keliya ayaa waxaa la filayaa in ay galaan magaaladaasi uu ururka dowladda islaamiga ah la wareegay muddo hadda laga joogo laba sannadood ku dhowaad saddex boqol oo kun oo askari ayaa waxa ay ka qayb qaadanayaan howlgallada ka dhanka ah kooxda daacish warkii oo aad kala socoteen raadiyo muqdisho ee codka jamhuuriyadda soomaaliya saakay waxaa inoo farsamaynaya cabdisalaan mukhtaar waxaan idin akhrin akhrinaya anigoo ah cabdulaahi kulmiye cid allaale ciddii uu warkan seego waxa ay dib uga daalacan karaan bogga aynu ku leenahay internetka oo ah radio muqdisho dot net